Star FM News.
kulan wacan dhegeystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo dibadbaxyadii shalay ku tilmaamay qarandumin uhuru kenyatta oo ku baaqi in dowladda ay shacabka dhegeysato deegaanka cildhaas iyo wajeer oo laga fulin doono mashruuc biyogelin ah dhanka soomaaliyana waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay munaasabadda lix iyo labaatanka juun iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi akhbaaraadka caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon taariikhdu waxay ku beegan tahay waa lix iyo labaatanka bisha lixaad ee juun ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halkaa bisha islaamka ay sugan tahay labaatanka bisha barakaysan ee dulxija ama carafo ama bisha labiyi tobnaad ee sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga kusoo dhowaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimo idinla socodsiinaya madaxweynaha dalka william ruuto oo xali fiidkii khudbad jeediyey ayaa dibadbaxyadii shalay waddanka ka dhacay ee laga soo horjeeday hindi sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan ku tilmaamay qarandumin waxa uu wacad ku maray in dowladda ay filin waxa uu wacad ku maray in dowladdu ay filcelin adag ka bixin doonto tallaabadii lagu weeraray xarumaha sida baarlamaanka dalka william ruuto ayaa xusay in rabshadihii dhacay ay ka dambeeyeen oo ayna maalgeliyeen shakhsiyaad uunan magacaabin balse uu sheegay inay doonayaan waxyeeleynta xasiloonida waddanka madaxweynaha ayaa kenyaanka u xaqiijiyey in maamulkiisa ay ka go-an tahay xaqiijinta amniga dalka hogaamiyaha dalka ayaa dignin adag u diray cid kastoo soo qabanqaabisa ama maalgelisa shaqaaqooyinka tani ayaa imaanaysa iyadoo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka aadan bare ducaale uu wargeyska rasmiga ee dowladda kusoo daawacay in ciidamada militariga la howlgelinaya si ay garab u siiyaan saraakiisha booliska oo la tacaalaya mudaharaadyada madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta ayaa hogaamiyaha talada waddanka haya ee william ruuto ku buuriyey inuu dhegeysto tabashooyinka shacabka oo uu maamulkiisa qadariyo xuquuqda dastuuriga ee dadweynaha bayaan uu soo saaray ayuu madaxweynihii afaraad ee kenya walaac uga muujiyey dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay dibadbaxyadii shalay oo laga soo horjeeday hindi sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan waxa uu mas-uulka xilka kala wareega kula teliyey inuu fursad siiyo wadahadal oo unan adeegsanin awood dowladeed uhuru kenyatta ayaa carabka ku adkeeyey in tabashooyinka ay qabaan shacabka oo laiska dhagatiro ee xaaladda hadda taagan kasii dhigaysa mid cakiran waxa uu tilmaamay in ugu yaraan loo baahan yahay in madaxweyne william ruuto uu ku baraarugo awoodda uu dastuurka siinaya muwaadiniinta xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka ceeldhaas ee ismaamulka wajeer aadan keynaan weheliye ayaa sheegay in halkaasi laga hirgelin doono mashruuc ballaaran oo biyogelin ah cabdiraxmaan mucaawiye ayaa qodobkan faahfaahinaya xildhibaanka degmo baarlamaaneedka ceeldhaas mudane aadan keynaan wehliye ayaa soo gaaray magaalada ceeldhaas halkaas oo ay shacab tiro badan ku soo dhoweeyeen mudane aadan keynaan wehliye oo bulshada ceeldhaas la hadlaayay ayaa ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay muddada xilka uu hayay waxaan keennay inaan baashaanna wixii gilibdhax oo dhexdeenna oo magaceenna dib u keenaaya shaksiya noqotaa cidnimo noqotaa degmo noqotaa inaan ka wada hadalna anigiiyo madaxdii la soo doortay odayaashina hal qowlaan iin soo saarna oonna fili doonna ilaa addiin ah inaad idinkana nagu raacaysiin maxaa ka mid magaaladan ceeldhaas maynoran waan iin sheegay dowladdana waay bixisay sidoo raamood laga hagaaji inaan ka hagaajina idinkana adaad nagu gargashiin oo guri kastaba aan gaarsiina faraj oo la biimeeyey raamo ay ka dhacday haddana dowladda qarashka waa bixisay toban shil la iska bixiyo intaana bishi ku soo gashi la dhaha xagga gartoow iyo ayagoo xafiiskooda fadhiyaan ay koonka darogurayaan dowladda taasaan ka raadinayna inay noo suubis waa ogsoontihiin sanadkan biyu waa noola jiiday ilaa iyo qarsa juqaala warcaddey waa noola jiiday liibaan jigjigo waa loo jiiday caadool waa loo jiiday maandhaxdaasi deelo waa loo jiiday daadcantalaay waa loo jiiday waa ogsoontihiin hadda waxaan u jiidahaynaa ilaahay hadduu yidhaha dowladda candaraaska ay bixisay degmadii weyneed oo griftu dad badan oo reeeldhaas banaa griftu nooga soo coday waa garanaysiin sooma inta buulo ku taasha yah taqwa laga bilaabo buulo kasta jidkaas ay marta meela dhahaa harumirgoor ay marta beledulamin ay marta ay tagta biyacad dowladda waa noo bixisay waana ku shukraynaa waa ku shukraynaa somo tulaatula oo weligaa dambiilahayn biyaa lagu qolaysanaya ha soo shukri lahay maaha hadda dowladda waxaa kaloo inoo ogolaatay inayna siiso biyo kala oon ku nasiibsanno oo dadkii reer lokooleey waa isla fiirinaynaa ama magaaladan ceeldaas ama gilgiley ayagana biyo loogu jiida oo ilaa iyo magaalada gilgiley ayagana biyo loo geeyo magaceed maa la koolay raalaada ama gilgiley laga jiida ama laga jiida ceeldaas oo ilaa ay la kooley la geeyo ayagana dadka reer lokooleey nasiibkooda meeshiidan ay ku qaadaan dadka kale oo reer beledweyn ayakana way rafaadeen waxaan ugu jiidahaynaa biyo kilkile ilaahay hadduu yidhaah ilaa ayakana ay meeshiiday ku tagta dawladdana qarashku waana siisa magaalo kaloo hadda la bilaabay oo la dhaha barquuqaay iyo cabdiwaaqo ayakana maamul xumaa ka jirta ilaa iyo yaaqo ayakana barquuqaay biyo waxaan ugu jiidaynaa ilaahay hadduu yidhaah kilkile ayakana nasiibkooda ay noqotay lacagaa loo helay magaalada la dhaha liibaan ayakana biyo waxaan ugu jiidaynaa juqaalla ilaa ayakana ay biyo meesha ka helaan marka waxaa soo bixi doonto xaggeen biyo af cabitaan aan leen ceeldaas biyaha marka ay kilkilay tagaan orotay ay u haroori doonaan baqala ay tegi doonaan waxay tegi doonaan ilaahay hadduu yidhaah ayakana dhagax leey meelo yar ay kusoo heri doonaan marka oo meeshiin biyo lahayn banaaney iyo magaalada kala dhaga yar iyo bulhigli meelo yar ay kusoo heri doonaan meelihii kaayna aan ka wada tashan dowladda kenya waxaa kaloo inoo soo qararisay jidkaan hadda halkan aysan jidyaalka highway alda magacyo ay qabaan jidkaan awal hor ilaa baasir ilaa halka maraha c d f ta lahaan jirta c d f ta waa laga qaaday hadda kenya national highway jidkii habaasweyne oo kale ay dowladda nambar siisay jidkaan asagoo ka soo baxa tarbaja soo maraa majaloow caanola soo maraa halkaan maraha ilaa baasir ka taga waa highway number hadlale dowladda kenyana waa ku mahadinaynaa ku kala dowladda waxay noo ogolaatay asagana danaba ka soo baxa warcadday soo mara halka soo mara kilkiley maraa cabdiwaaqoo maraa yaaqoo maraa giriftu mari garsayqoobtu cadibool hadaadho ilaa habaasweyne asagana waa highway kale oo kaas ka mid yah c d f ta lacagteeda wadan ka bixiyeen waa ka badbaaday khayr allaa siiya dowladda kale waa aragteen iskuulkii macallimiinta waan dhisi haynaa ilaahay hadduu yidhaha wax yaraa noo heri wakti dhowna waxaan bilaabi doonaa college oo takhtariinta oo halka laga dhis marka ceedaasda ay college takhtariinta hesho macallimiintana hesha kii kaloo technical tivetkan ay hesha waxaan u malaynaa waxaa ka soo bixi doono wax badano oo iskaa u shaqaysan oo dhah jidkii laamaydi wax yar uu naga dahay hadda waa lagu noqday insha allah wakti dhow asagana shaqadiisu waa bilaaban doontaa waa nogsoona waxyaalaha nagarsugaa ka mid ah inaan hagaajina aan ku darigelaynaa waxaa kaloon ka hadalnay sub county kastaba waxaan sub ward kastaba waxaan dhahnay in waa inaa hesho iskuul u dhinaca hoosaan laga soo bilaabay sub county cusubaan helnay secondaryal schoolaa jiri maanta waxaan soo hagaajinay secondary school oo cusub oo magaalada beletul amini biyacad ay leedah dhismadii way socotaa waxaa kaloon haddana asagana aan soo bilaabino iskuolkooda gabdhaha oo magaalada tulatula oo tulatula gaals oo dhaal asaga laga bilaabay waxaa soo hertay reerla koley ayakana reerla koley basir wan secondary school inaan ugu hagaajina oo basir secondary school la dhaha oo asagana dowladda lacagteeda waayna siisay dhalinyarada dowladda waxay u ogolaatay inaan in hagaajina lana bilaabi doono meel la dhaha huduma center iyo i c t center oo isla socoto oo combyutara ninka galaa ninka n h i f ninka kibandada ninka bas certificate laga wada geyn doono ayagana halkaasaan ka dhisaynaa dowladdeena lacag baa inoo soo qarinaysa kadibna ceelur south ceeldaha south ayagana i c t daasaan loo hagaajinay kadib markaas waxaan gelaynaa afartii waad tu kastaba in la koolay loo dhisa baasir looga dhisa deela ku kala looga dhisa ceel nuur looga dhisa ceeldaasna ciiditeeda waan la galay waxaan raadinaynaa marka maadaama ay dhulka shaqalaan ka tahay nin kastoo dhalinyaraha combyuterdiisa inuu gala shaqo uu ku raadsada qalinkiisa iyo mididiisa intaas shaqalaan kalo haddaan ka hadlayna ay dhalinyarada dooni laayeen nasiibkaada colleges macallima halka ka akrisatid taqriima aad ka akrisid i c t na aad ka akrisid dad keenin ay kibandada ugu tagaan Kuna jambo mbili banadisi leo sisi tumefanya kauli hapa na hakuna mchezo tena, na nitasema kwa Kiswahili, wale wanafanya biashara ya bangi, wale wanasafirisha watu haramu, wale wanafanya biashara, tumepitisha kwa kauli moja, kama hamtashika hawa, nyinyi ndio mtakuwa wahusika, nyinyi ndio mko kwa hiyo biashara. Mumaklaizi nsomo, mimi sisi tumeamua hawa watu washikwe, mpeleke hawa kotini hakuna mtu kutoka jamii hapa atalalamika. Hatutaki gari ya kubeba watu ipite uh, uh, Basir ama Lekole ama hapa. Hivyo ndio tumesema msikie kutoka kwetu, hamuna sababu, wanawambua hamuna sababu ya kuharibu watoto yetu. Naseni hawa, hakuna jamii watakuja kwenu. I am going to defend you, nitawatetea, nitasimama na nyinyi. Mimi sitaki kusikia mambo ya hongo. Hatuwezi tukachukua hongo kwa maisha ya watoto yetu, hatuwezi tukaharibu wasichana yetu, hatuwezi tukaharibu watoto yetu. Sisi tumekubaliana wale wanafanya hiyo biashara yote wanaswe, hadi hata biashara zao zikujurikit, kama uko kwa biashara simamisha.
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay ka qaybgalay munaasabadda lix iyo labaatanka juun oo ah maalinta xorriyadda gobollada waqooyi ee soomaaliya madaxweynaha ayaa ku buuriyey shacabka soomaaliyeed inay adkaystaan inay u adkaystaan midnimada iyo madax banaanidooda isagoo xusay in dowladdu ay ka go-an tahay waajibna ay ku tahay ilaalinta qarannimada iyo jiritaanka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si adag uga hadlay xadgudubka dowladda etoobiya ee ka dhanaa madax banaanida soomaaliya waxa uu sheegay in heshiiska aan sharciga ahayn ee dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya uu yahay mid si toos ah uga hor imaanaya qarannimada iyo midnimada soomaaliya madaxweynaha soomaaliya ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la xuso halgankii gobollada waqooyi ee soomaaliya ay ku bilaabeen xuriyadda dalka soomaaliya wuxuuna bogaadiyey dadaalkii midnimada guud ee shacabka soomaaliyeed ee ku aadan sidii loo xaqiijin lahaa himilooyinka qaranka iyo higsiga ee inoo ay nooga tageen aabbayaashiina siduu hadalka u dhigay madaxweynaha soomaaliya waxaana hadalladiisii ka mid ah dadka reer waqooyi waqooyiga soomaaliya ku nool gobollada waqooyi ee soomaaliya somalilan waxaan leeyahay hor dad soomaaliyeed oo walaalihiinna oo soomaalinimo idinkala dhexayso soomaali isla tihiin oo idin nacabi ma jiro dad soomaaliyeed oo inta meel ku tashaday ku shooray dadka waqooyiga degan ama qeybo ka mid a aan layno aan la dirirno aan xumayno aan yerina ma jiro dowladaan la haynay dowladdaasi dadkao dhamay dishay dilku dadku waa u kala badnaa karaa burburkii halaagga ee dadka gaadhsiisa waa u kala badnaa karaa inuu idiin badnaayna waa qirsanna ma diidanin laakiin inaad ka daawowdaanaan rabnaa inaan annaguna wixii aan idinku daawey karno inaan idinku daaweynaan rabnaa oo aan ahayn aan kala tagno dowladda etoobiya dekadaan rabnaa ay dhahda iska ilow sheekada ah saldhigaan rabnaa iyo maxaanku idhahdaay ciidan saldhig badaan rabnaa iyo sheekada iska ilow shalana ma dhicin maantana ma dhacayso berrina ma dhici doonto xataa annaga dhan haddaan tagno kuwa dambe naga imaan doona xataa kama suurawdo ma dhacayso waxaan rabnaa marka in la yidhaahdo dadka dadka soomaaliyeed ee waqooyiga soomaliya degan waxaan u sheegaynaa mushkiladeenna badaa la saxiixayaa iyo ganacsigaa la gelayaa ma aha mushkiladeenna waxa waaye dhulka waana laga qaadanayaa waana laga tegayaa mana ogolin waxaan diidannahay waa in dhul naga tagaahay mitir ha ahaada hadood shalana baddaa tegaysa markiina la yidhi waa diidnay maantana dhulkaa qayb tegaya haddii la yidhaha waa diidaynaa ma ogolaanayno waxaan diidannahay waa taas ee reer waqooyi ama muuse biixi wax ha saxiixo maya anaa saxiixayo xasan sheekh oo muqdisho jooga ma ahan yaan laydinku khaldin haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka duqeyn ay ciidamada israa'iil ka geysteen magaalada beyt lahiya ee waqooyiga khaza ayaa lagu dilay in ka badan afar ruux kooxaha samata bixinta ayaa raadinaya shakhsiyaad la rumaysan yahay inay ku hoos xandhiban yihiin burburka guri lagu bartilmaamay sida weerarka sida ay ku waramayso wakaaladda wararka ee dowladda falastiin ee wafa tan iyo toddobadii bishii tobnaad ee sanadkii hore ugu yaraan soddon iyo toddoba kun lix boqol konton iyo sideed qof ayaa lagu dilay duqeymaha israa'iil ka wadda khaza halka la dhaawacay siddeetan iyo lix kun laba boqol soddon iyo toddoba oo kale wararkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda sta f m waa naga intaa anigoo maxamed axmed khaliifa ee idiin warmayey ciddu warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkaynu ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w stfm c o k e halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey